shirkan horudhaca ee hanaanka wada shaqeynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaran oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socotay hay-adaha kala duwan ee kaalinta ku leh horumarinta qorshahan cabdifataax xasan oo ah agaasimaha isuduwidda deeqaha wasaaradda qorsheynta cabdinaasir kaatib agaasimaha horumarinta dhaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha siyaasadda dhaqaalaha ee qorsheynta wasaaradda maaliyadda cabdinaasir aarsame maxamed ayaa si faahfaahsan uga hadlay ujeedka kulanka in aan ka hadalno maxaa bayorits jira ama maxaa hortabin u lah dowladda markaa xilliga aan aan samaynayno shirkaa oo isugu keenayno qeybaha kala duwan ee bulshada dowladda iyo deeqbixiyaha iyo hay-adaha un-ka balse hadda n t v waa ka duwan yahay saa la wada socotaan bilarkan marka la qoraayo oo cigaal hogaaminayay waxaa la liisgareeyey brograamada shanta sano soo socota laga shaqeyn doono iyo lacagta ku baxaysa marka waxaan rabnaa tagtaa markaan ula hortagayno deeqbixiyaha inaan ula hortagno oo ajendahan ku qoran tahay maxaa sanadkan noo hayo brograamada socda oo la maalgeliyey maxaa pipelineka ku jira oo la filanaya inay maxaa laha yidhaahda bilaabdaan iyo maxaa la qorshay sanadkaano oo aan lacag loo haynin waxaan rabnaa bisha may in doonaska iyo private sectorka iyo dadka ilaa hantida uu siiyey ama ha ahaadeeno investors oo domestica ama investors oo ah shisheeye ama foreign ah si marka annagoo isku wan aragti ah isku hal ujeedda ah wasaarado kala duwan oo kala mandateka kala tirsan sidaan u midayn lahayn mandeetyada way isdhamaystiraan wasaarad wasaarad kale ka maaranta ma laha qorsho qorsho kale ka maarmana ma laha waxaa wasaaraddan ama hay-addan ama maamul goboleedkan uu qabanayo oo balaankan ku jiro waa in loo hayo budget hadda twenty twenty five budgetkiisa already waa lagu shaqeeyaa wasaarad kasta iyo hay-ad kasta activitieska ku jira suu hadda sheegaya katib almost waa running cost iyo salary iyo howlahaas laakiin mashaariic badan a wax ka dhex socota hay-adaha marka waxaa laydinka rabaa in implementation plankiina wasaaradda adigu khusaysa in wax realistic ay ka dhex socda a qorto wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda dan qaran mudane cabdiraxmaan sheekh maxamuud faarax beene beene ayaa iftiimiyey baahida loo qabo isbeddel lagu sameeyo habkii horey looga shaqayn jiray waxaa la qabanayaa bila working groupski oo bilarada sidii u shaqayn lahaayeen aa ka warqabtiin oo joogtada loo qaban jiray dhowrkii bilba mar laakiin tookadan waxaan rabnaa tidii sidii hore inay ka bedelaato oo bilar kastaba waxa uu qabanayo bariority of the bariority oo ogtiin dee wasaarad kastaba haddii barioritygeeda iyo waxa ay rabta la weydiiyo dowladda dhaqaale ee wax kasta ku kafargaran karta ma laha laakiin waxaa lagu tashtay in wasaarad kastaba bariority of the bariority in sanadkan ay ka dhigto inta ka dhiman kaasna bajetka iyo dhaqaalaha aan haysano oo arrimaha horumarka iyo qorshaha loogu talagalay annaka iyo saaxiibada caalamka ee dowladda soomaaliya saacido resourciga yariiska inaan meeshaas inaan meeshaas gelino oo aan boqolkiiba boqol sanadka brograamiskii iyo dhaqaalihii loogu talagalay aan isku qaabayno wasaarad kastana ay fuliso marka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lafdhawar u ah horumarinta qorshayaasha qaran